waxa keliya oo cusub qodobka hal dhibic sideed iyo laba dhibic lix oo sheegaya qabiilaadka puntland ay ka koobnayd markii la aasaasay in hadda ay doorashada puntland qaybta kasoo galaan iyo qodobka labaad oo ah in madaxweynuhu saxeexayo miiska ciddii baarlamaanka soo gelaysa labadaa qodob oo isku lifaaqsan mooye wax meeshaa cusub ma jiro labaduna markaad aragto waxyeeladeeda ayaa ka badan waxyeelada ay gaarsiin doonto puntland waxay tarayaan haddii aad weydiisana waa kaa dhaadicin karaa waxyeeladu maxay tahay faysal bal noo qeex
waxyeeladu waxay tahay ayadoo puntland madaxdeedii ay qaadatay nidaamkii xaaraanta ahaa ee afar dhinac shan oo le qabiilha lagu qaybsado haddana in la yidhaahdo puntland qabiilada degaa waxaa liiskooda saxeexaya madaxweynaha oo gacanta ku haynaya oo ninku jecel yahayna ku daraya ninku neceb yahayna ka reegaya waa dib u dhac ku yimid dowlad wanaagga iyo nidaamka dimuqraatiga ee la rabay in puntland ay horseed ka noqoto tan labaad arrintan aniga faysal ahaan anoo arrimaha aada ugu dhadow waxaan ka baqayaa ilaahayna aan ka baryaa inaanay ru noqon in reeraha qaarkood ay cadho gaara kusii deerto arrintani marka anigu waxaaban ka baqayaa waxyeelada ay ku ye ku yeelan karto puntland inay ka badan tahay heshiiskani wuxuu u qaraayo
waa tahay faysal adigu waxaad ka mid ahay dadka kasoo horjeeday nidaamka afar dhibic shan ee mar haddii nidaamkii la qaatay oo la isla saxiixay maxaa kale oo is odhan kartaa baa bulshada soomaalida la gudboon si nidaamkan laftirkiisa waxyeeladiisa la isaga ilaaliyo runtii hadda waa saxeexay madaxweynihii madaxweyne goboleedkii ugu dambeeyey ee puntland kasoo jeeday arrintan waa saxeexay waxa keliya ay arrintani waxyeelin u leedahay u malayn maayo inay muqdisho waxyeelayso u malayn maayo inay cid kale waxyeelayso laakiin reer puntland ayay aada uku yeelaysaa sababo badan awgeed kow maqaamkii puntland ay lahayd marka la eego geedi socodka federalismka soomaaliya aada iyo aad bay uga dhimaysaa tan labaad waxay dadka tusaysaa in puntland baarlamaankeedu uu maqaarsaar yahay weliba maqaarsaar kan muqdisho ka daran sababtoo ah arrinta noocan ah ee heerkaa gaarsiisan ee madaxweynuhu isbedelay ee ballanqaadiyo waaweyn oo mustaqbalka puntland iyo soomaaliyaba waxyeelo ku keeni kara uu isbedelay waxay ahayd inay roolkooda ku yeeshaan inay arrintan hiirin ka qabtaan inay madaxweynaha ka dalbadaan maxaa kugu kalifay maxaad marka hore saa noogu sheegtay maxaad qodobadii aanu anagu soo saaray ama golaha baarlamaanka ha noqdeen ama golaha wasiirada maxaa adigoon election aada u dhaaftay baa waxay ahayd inay ka wada hadlaan sideedaba dowlad wanaagu iyo nidaamka dimuqraatigu ma aha waxa aada muhiimka u ah natiijada ee waxa muhiim ah broceska iyo jidka loo maro marka haddii ay puntland rabto inay nidaamkeedii dimuqraatiga ahaa nabadgeliyeyso waxaa habboon meesha inaan laga quusan laakiin madaxweynaha lagu qasbo inuu hor yimaado baarlamaankii uu tuso dadka in baarlamaankani aanu maqaarsaar ahayn laakiin nidaamka dawliga uu horseed ka yahay in madaxweynaha lala jeexjeexo waxaa ku kalifay toban beri gudahood inuu seerkaa isku bedelo cadaymana uu keeno markaana meeshii ay isku raacayaan isku raacaan bay ahayd laakiin haddii ay noqoto madaxweynuhu sidii boqorka iyo boqortooyada taymi xasan sheekh maxamuud ku diidanayn oo ah wuxuu doono inuu samayn karo puntland waxay ka been sheegaysaa masiirkii ay ilaa maanta kuay maxayd waanu leenahay oo ahaa dowlad wanaag iyo nidaam waa tahay faysal adiga ma kuu muuqanaysaa electionku afar bilood kadib si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah nidaamkan waxyeeladiisana laisaga ilaaliyo in garawa lagu qabto
horta weligen never macnihii ma odran karno waxaasi ma dhici karo waxaynu awal ku doortanay dadyo badan oon aniguba ku jiraa iska dhaaf in shir lagu qabtee in loo soo raro baarlamaanka soomaaliya garawe maanta meesha ku habboon inay ahayd iyadii hargeysa labada magaalada ku kala habboon inay ahaayeen laakiin hargeysa maba rabta dee iyadaa diidan laakiin garawe magaalada maanta usoo arrintaa kasoo bixi karta inay kawka tahay guddigeen waa waa ogeyn laakiin arrintaas riboorka qudheedana markaan akrido arrintaa waxaa looga marti yahay lagana uu daraynaya ma aha dee dalab ay dalbatay puntland oo laga yeelayo laakiin waxaa laga uu daraynaya xasan sheekh maxamuud iyo xulifadiisu inay arrintaa ugu tabarucaan puntland waxaa ku qoran meeshana in puntland ay diyaar u tahay inay shirkaa qabanaysa wax ka badan kuma jiro hadduu xasan sheekh maxamuud oo anigu ninaan u arko inuu baarqab siyaasadeed yahay hadduu arrintaa u gartana way dhici haddii uu diidana sidii wax badan uga diiday puntland ayuu ka looga diidaya wax ku qasbayaana ma jiro marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa uun haddii la rabo puntland in lagu qabto shi shirka iyo doorashada madaxweynimada in uu xasan ogol yahay iyo kalifadiisu ayaa daruuri ah taana ilaa hadda saansaanteeda iima muuqato inuu inuu xasan sheekh maxamed madaxweynaha soomaaliya uu yeelayo haddaan anigu xasan ahaan lahaana ee waxaan ka talin lahaa marka hore korinta jootiga iyo dadka aniga ii boodgareeya iyo dadka iraacsan waxay rabaan waxaanan jeclahay inaan ku doortamo in dadka xasan u kaambeyn gareeyaa inaanay arrintaa kula teginayn inuu sameeyo laakiin hadduu samayn lahaa way fiicanta adigu aqoon-yahan ahaan waayo aragnimadaa adoo kaashanaya fikirkaas ma qabtaa in ay garowa ka dhacdo inay habboon tahay runtii waxaan qabaa in garowa ay ka dhacdo doorashada madaxweynenimada soomaaliya si fiicanna ay ku dhici lahayd in waxyaabo ka badan oo nidaamka dawliga garowa in lagu qabtana aada iyo aad baa lagu kaambeyn gareeyo oo ugu ololeeyo waanan jeclaan lahaa hase ahaate ee midda hoose aad ka xariiqaysaa koshina waxa weeye haddii garowe lagu qabto iyo haddii madaxtooyada garowe dhexdeeda lagu qabto in natiijadu ay wax fiican oo puntland waxa ay haddaba haysato wax ka badan ay u keenaysaa hafilan sababtoo ah nidaamka four pointy five beri horena aanu ka hadalnay iminkana aan jeclahay inaan ku celiyo qorshaha la dejiyey baa waxay tahay wax puntland wadato iyo qof puntland iska soo sharaxaya siduu kusoo baxa inay adag tahay bimacna beri hore waxaan sheegay inuu xasan sheekh maxamuud oran jeebka ku haysto galmudug inuu koonfur galbeed jeebka ku haysto in laga yaabaa laga yaabaa iiraan iyo shabeelle marka dawlad loo dhiso inay jeebka isaga u gasho iyo wixii banaadir ku yeesho subo qudheedana maadaama ay ku dadowdahay four pointy five qudheeda sida awoodda lagu qaybsanayo iyo kuraasida iyada qudheeduna in ay kala qaybsamayso marka puntland oo dhani hadday raacdo ninka puntland campeinka kasoo baxaya iyo bad jubbalana inta kaleo dhanan waxaan u badinayaa in xasan sheekh maxamed waa nidaamka four pointy five-ku sida uu albaabada u qufushay sida loo furaana ay adag tahay meelaha cabdiweligaas madaxweynaha puntland uu khalabaadka sameeyeyna waxa weeye nidaam ummadda soomaaliyeed oo dhan xaaraan u ah oo xasan sheekh maxamuud ama nin isagu wato lagu soo dooran karo inuu dib oo isoolaysiiya waa arrimaha aada iyo aada aan uga yahay